halkan waa deegaanka kunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose wakhtigan waa xilli habeen ah iyadoona ay suuqa weyn ee deegaanka kunya barow ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida carruurta dumarka iyo ragga bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si weyn u dukaamaysanaya iyadoona magaalada meel walba oo ka mid ah lagu xardhay raayada tawxiidka waxaana sidoo kale ku xiran oo ii muuqanaya leerar aad u fara badan kuwaasoo dhinac waliba oo ka mid a magaalada lagu xidhay waxayna ku tusaysaa oo ay muujinayaan bilicda magaalada haatan waxaa ii muuqanaya bulsho aad u fara badan waxaana taaganahay bartanka ee suuqa weyn ee deegaanka kunya barow dadka ayaa wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxad aan halkan kusoo koodi karin waxaa mikrofoonka warbaahinta alfurqaan la dhex mari doonaa qaar ka mid a dadka ka dukaamaysanaya goobaha ganacsiga ku yaala deegaanka kunya barow dhawaayo saaha magacayga waxaa la yidhaha injineer siyaad nuur siyaad waxaan iibinayaa alaabta ciidda ayaan iibinaya waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo insha allahu tacaala ciid mubaaraga soo socota iyo nasriga soo socda ayaan rabaa inaan soo dhoweeyo barowga ciidda bal ka warran marka faahfaahin dheeraad naga siiso maasha allah ciiddan waa ciid ku soo aaday ilaahay noo soo aaday nasri iyo barwaaqo iyo maaragtaa maaragtaa insha allahu tacaala barwaaqa ilaahay inuu nagu soo aado weeyaa marka si fiican saacad waa xilli habeena hadda waxaa suuqa bal ka warbixi suuqa hadda habeenka waxaan ka seexanaa lix saac toddoba saac laga seexdaa dadku waxay kala ganacsanayaan waxaa la kala geenaa qoryihii oo ciyaalka ugu ciidayeen iyo mustooyinka ciyaalka waa ka hadda aniga gacantaan ku hayo waa ujeedaa maaragtaa iyo gabdhaha waxay gadanayaan niqaabkii dharkii baatigii waxbaa la gadanayaa adiga haatan maxaa iibinaysaa oo dul fadhisaa waa kana bustooyooyinkala noocaan gadayaa ti ciyaalkaan gadayaa moobeelada takbiirta ayaan gadayaa haatan waxaan soo galnay carwada weyn ee tawakal electronic soo dhow magacaaga cabdicasiis cabdulcasiis see loogu diyaar garoobayaa ciidulfidriga deegaanka kunyi barow
maasha allah si fiicanoo looga dareemayaa ciidda bisha ramadaan markay maraysa labaatan ayaa waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqa suuqa si loogu diyaar garoobayo ciidda ciidulfidriga suuqa ujeedaa aad buu zaxmadiisu u badan yahay waa ujeedaa waa xilli oo dambe oo maaragteen afar sac lagu sii dhow yahay magaalkana uma malaysanaysa inay afar sac la joogo waxaa umalaysaa uu camiran yahay haadad waxaa arkaysa oo cusub oo magaalada si hore u joogin oo hadda ganacsi soo soo dhigteen oo maalmaha ciidda maaragteen dadka ay la ciidana ka faa'iidaystaan si fiican maadaama ciidda ay soo dhowaatay dadka see wax u iibsanayaan waxyaabaha in badan ay iibsanayaan maxaa ka mid ah maasha allah waxaa ka mid ah kabaha ka mid ah alaabta ciyaalka oo jokaa talada ay ku ciyaarana ka mid ah dharkaa ka mid ah waxyaalaha kale ka mid ah sida shoobinada iyo elektronikaba intaba ay ku jiraan waayahay macaamiishiina ciidan maxaa usoo kordhiseen macaamiisheen waxaa usoo kordhinay kabaha oo rag iyo dumar ah alaabaha ciidda oo ilmaha ay ku ciyaaraan iyo waxyaalo la mid ah sida shoobinada oo usoo diyaaran iyo dharka iyo macawiisyada iyo kabaha aad baad umahadsan tahay ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan magaca cabdiqaadir cabdulaahi abubakar diyaargarowgawaayahay diyaargarowga ciidda ka warran maasha allah alxamdulilah aad iyo aad aad iyo aad aad u fiican yahay diyaargarowga si fiican waa kaasa maxaa hadda kuu muuqda maadaama xilli habeen ay tahay
hadda maasha allah nabadgelyo iyo caafimaadaan ku afurnay alxamdulilah taraabiixaan soo dukanay cishaha waa kaasaa ganacsigayna maasha allah kana wuu kala socdaa
ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adagoo ku bilaabaya magacaaga magacay waa cabdulqaadir shariif cabdulqaadir cabdulqaadir sidee loogu diyaar garoobayaa ciidda deegaanka kunya barrow maasha allah boqolkiiba boqol eed la diyaargaroobaya maasha allah macaamiishiin maxaa u soo kordhiseen ciiddan ciiddan walbadanse ay kordhiy sidii oo marka manaa walbadanse ay kordhiy oo maasha allah eh
waayahay markaana waxaan soo galnay mid ka mid ah dawarlayaasha tola dharka een ugu horreyn kusoo dhow idaacadda alfurqaan magacaaga magacayga abtiga
abtigaa soo dhowow diyaargarowga ciidda bal ka warran alxamdulilah ilaahay baa maxad iskale ciiddi aad iyo aad waxa waaye sanadkan way isku toosan tahay waxay kulmeen ciidadkii iyo bishaarooyinkii alxamdulillah waa iska mudoynaa alxamdulilah
wallaahi zaa'id waaye dharka hataa waa buuxsama harqaamada dhan ay buuxsameen ilaa micnaha ee waxaa waaye intay harqaamada buuxsamaan meelaha kale loo dhiibina hataa maasha allah shaqadu way kala socotaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaciy waxaa la yidhaha farxiya cabdicali farxiyo halkan maxaa u taagan tahay waxaan u taaganahay maasha allah farxad aawaada iid wanaagsan ayaan ku iideynaa maasha allah iid dambena haatan waxaad joogtaa xarqaan maxaad ka soo doontay xarqaan waxaan ka soo doonay maasha allah dharka dharka iidda diyaargarowga ciidda bal ka horran ee deegaanku iyo barrow si fiican u socotaan u jeednaa si fiican maxaa kuu muuqda haatan suuqan joognaa een maxaa kuu muuqda waxaa ii muuqda caruurtii oo ciyaaraysa dadkii oo iidaysanaya gawaadhidii oo istaba maraysa safarkii ahaa kii joogay mashquul baa ii muuqanaya iyadoo ciiddii aan la gaarin waxaadba moodaa in ciiddii la joogo sidaasay u eg tahay badee si fiican markaa diyaargarow khayrulcaadiya ayaa jiro iyo aad u qurux badan magacayga cabdiraxmaan sheekh xasan Een, cabdiraxmaan oo sidee loogu diyaargaroobayaa ciidul fidriga si wanaagsan insha allahu tacaala aan ugu diyaargaloobaynaa sida ka muuqata carwada diyaargalow zaa'ida aan di- u diyaarinay dadweynaha noo imaan doona insha allah si fiican maxaad eh, macaamiishiina u diyaarseen waxaan u diyaarinay eh, electronic raqiisa xalwar raqiis ah si fiican maaragtay oo qiimo jaban lagu sii doono buskudka oo aad iyo aad maaragtay kii carafta badnaayo oo- oo halwa boqolsoon si fiican Een, ugu horreyn kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan magacaaga magacay waa cala xuseen xasan ibraan yarow oo laynka soo aleelay waa yahay diyaargarowga ciidda deegaanka kunye barrow bal ka horran deegaanka diyaargarowga ciido kuunya barow maasha allah boqolkii boqol ciidihii horey unaa marnay ini idun boqolkii boqol eedanka duugunta si fiican sida maarna bashaaraadka badan oo iska daba dhiyaw sida nasriga ilaahay subxaana wa tacaala een, sida galgaduud sida manaha gobolka shabeellada hoos gobolka shabeellada- shabeellada dhah Een, maanta dareenkan boqolkii boqol may hani- ayn ciidanka dareemana ciid iyonaytow soong iyonaytow faraxaad badan inaska aadi ya ciidoy horanka dawowna haddana sida kale ganacsigana waa boqolkii boqol sareeye Een, dadka ayaa wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxad aan halkan kusoo koobi karin
magaalada jamaame oo ka mid ah magaalooyinka gobolka jubbada hoose ayaa laga dareemayaa diyaargalowga ciidda bulshada ayaa si weyn ugu mashquulsan goobaha lagu iibiyo dharka kabaha iyo agabka caruurta mid ka mid ah howlwadeennada caruus hayfo ayaan ka waraystay waxyaabaha ay kusoo kordhiyeen carwada xilligan ciidda iyo sida ay ugu adeeganayaan bulshada asalaamu calaykum waxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad ka mid tahay ganacsatada ee degmada jamaame ciidan iyo ciidihii hore maxaa u dhexeeyey qaabkay ugu diyaargalowdeen alxamdulilah ee bahda furqaan waa salaamintiin boqolki boqol ee, adigoo haddii wareysanaya horteeda taagan ee, waxyaalo fara badan ah haddan aan kusoo kordhinay ee, caruus wahayfa ee, sida qalabka ee, jiifafkii iyo dhar kaabo iyo waxyaalo fara badan aan keena dharka ciyaalka oo noocyo oo saakooyin cusub oo kifaax iyo mimtaaz iyo rando iyo riyaan noocyadaasna waa keena dhanka kale aweys oo ka mid ah ganacsatada carwooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey agabka caruurta iyo qiimaha la iibiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaada abees maxamuud maadey oo qalabkii waxaa waaya ilmaha ciidda ku ciidaan oo sidan oo mooto bajaajka iyo baawurada iyo maxaalaas oo baawurta yaryar bajaajka malayga iyo waxyaalo fara badan oo galaa bawa- baawurta yaryar kan waxaa waaya waa alkabtarta weyn waaye marka lacagteeda waa afar door waaye taasna waa yariis waaye lacagteeda labo door waaye bajaajkan weyn bajaajka weyn waxaa la gadaa waa saddex doolar midda kale labo doolar waa kala tahay malaygan waa hal doolar kii kale we- malaygas dheer waa malaygas weyn waa hal door e bar waa kaliyiin marka ilmaha qaabkay ugu ciyaarayaan hadda sida helikobtartaanoo kale qaabkay ilmaha ugu ciyaarayaan helikabtartan waa kana intaa la shida kadib waa kana noocan waaye aadaa u fiican tahay marka waa ilmo aadaa ugu dheelaya marka intaa shaqabtan iyo birqbirqaan le laga rabaa maya maya waa soconaysaa waa kana waa soconaysaa waa soconaysaa laakiin kor uma kici karta maya maya kor ma ukicis waa kolay ku soconaysaa soconee aa ilmaha ka waran marka siday u gataan waa ilmo aada u gataan ilmo aada u gataan halkan waxaan ku hayaa alaabta ilmaha ku cayaaraan waxaa ka mid ah qoriga baabuurka bistoolooyinka bajaajada dhammaan halkan aan ku hanaa waa caruurta ku- eh, alaabta ay ku cayaaraan ciida ayaa halkan ku hayaa waxaa ka mid ah qoriga oo kaleeta ah ha- eh, qoriga waxaan gadnaa xabadkii waxaan gadnaa lix doolar waxaan gadnaa bajaajada shan doolar lix doolar ayaan gadnaa ciidda ayaanu soo fool leedahay diyaargaroob badan aan ku jirnaa waxaan sidoo kale booqannay harqaanada lagu tolo dharka kuwaas oo noo sheegay inay shaqada si habsameel u socoto ayna dadaal badan geliyeen sidii ay macaamiisha ugu dadeji lahaayeen tulista dharka waxayna bulshadu ugu baaqeen inay dharkooda kasoo doontaan
jazaakillah wandhawaa walaal haashin maxamed isaaq ayaa layidhahdaa Ee, xaaladan la joogo horta waxaan u diyaargarownaa insha allah ciid baan u diyaargarownaynaa diyaarin baan ku jirnaa diyaarin aad iyo aad bulshadaan u diyaarinayn ka waran marka ciidihii hore iyo ciidda maxaa farqi oo u dhexeeya maasha allah limaada way kala duwan yihiin oo macaamiisheena tii hore iyo tan hadda la joogo tan hadda joogo aad ay u badan tahay maasha waxaan saddex bilood aan shaqaynayni waxaan u arkaa inay bulshada hadda ay ka badan tii hore inay ka badan tahay midaan hadda iyada macaamiishaad maxaa ugu baaqaysaa macaamiisha waxaan ugu baaqaya insha allah si nabadgelya inay ku ciidaan insha allah ilaah idinkiisa dharkoodan ay noogu imaadaan wixii hore ay u qaateen way qaateen waxaad u dambeyn ay noogu imaadaan insha allah saasaan rajaynayna abdullahi maydhin ugu dambeyn magaalada jamaam ayaa laga dareemayaa farxad iyo firfircooni ku aadin maalinta ciidda